gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa dhagax dhigay dhismaha wada laami cusub ee dal xureeye taasi oo isku xirta laamiga kow iyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberi iyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho islamarkaana dhex marta wadada hadda loo yaqaano jayga duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono dhismooyin kusoo xadgudba wadada maadaama dhismaha wadadan loo qorsheeyey inay noqoto mid laba dhinac ah iyadoo muhiim u ah isu socodka iyo isku xirka garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo magaalada inteeda kale waxaan rabnaa markaan wax dhisanno waxaan dhisanno inaan ilaashanaa nagala rabaa waxaan nagala rabaa inaan wax dhisanno oon wax quruxsannaa nagala rabaa waa uga mahad celinaynaa runtii juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan degmada waa uga mahad celinaynaa shirkadda alburuuj doorkooda ay qaadanaysa iyadana waa uga mahad celinaynaa waddadaani waxay naqon doontaa laba seed oo isdhinac socotay naqon doontaa lixda ilaa hal mitirna waxay naqon doontaa marshibiyadi yar oo ayuu noqon doonaa hadday laba seed noqonaysa marka waxay ku yaraanayso meelaha loogu tala galay waxaan rabnaa marka cid kastoo ku soo xadgudubtay oo soo dhaaftay dhismaheedii soo dhaaftay inay dib uga laabata ayaan rabnaa si waddadu ay bees u hesho haddii ilaah idhaahdo munaasabadda dhagaxdhigga waddadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir agaasimaha guud ee howlaha guud injineero iyo qaybaha kala duwan ee bulshada